halkan waxaa sharaxaxaafadeedkan een ugu talagalnay wasiir ku-xigeenka amniga dowladda federaalka soomaaliyeed master cabdinaasir saciid muuse oo booqasho ee, wafdigii ballaaraa oo madaxweynuhu hogaaminayey ee, nooga haray waxaanu aad iyo aada ugu mahadcelinaynaa waa wasiirkii koobaad oo ka tirsan dowladda federaalka ah oo booqasho noogu yimid booqashadaas oo uu ujeeddadeedu ahayd inuu wax ka ogaado hay-adaha amniga guud ahaan eh, iyo eh, gobolkaba wixii ka jira inuu wax ka ogaado baahiyaha ay qabaan sida dayactirka gaadiidka eh, dayaca gaadiidka baahida ku saabsan eh, uniformka tababarada caafimaadka ciidanka eh, waxa la yidhaahdo dibudhiska xarumaha saldhigyada booliiska qeybta iyo rugaha intaas oo dhan aada iyo aad buu usoo indheydheeyey meeluhu tago ee aadka usoo booqday waxaa ka mid a dekedda eh, magaalada boosaaso oo shaqa ka socoto ayraboorka eh, qeybta booliiska gobolka bari ciidanka birmadka iyo meelo badan oo ka mid ah magaalada marka sidaa daraaddeed aad baanu ugu mahadcelinaynaa eh, waanuna soo dhoweynaynaa wixii baahiyoo jiray oo annagu aanu qabnayna waanu u qornay intii aanu garan karnay iyo intii aanu arki karnay ee waxaana ka rajaynaynaa haddii ilaahay idmo inuu isaguna wax nooga qaban doono isagoo la kaashanaya wasaaradda inteeda kale iyo dowladda dhexe labadaba sababta nagu kaliftay inaanu u gudbinano wax weeye asaga laftigiisa ayaa naga gartayba markaanu soo dhoweynayna madaxweynaha kala kaanka yaga iyo dharka aanu kala qabnay iyo sidaanu u dayacanahay asaga laftigiisa aada u xiiseeyey inuu arko waana u nashiriyey waana uu naga dhex arkay sidaa daraaddeed marka waxaanu uga mahad celinaynaa booqashada rasmiga ah iyo u kuurgelidda baahidayada maadaama uu yahay mas-uulkii ugu sarreeyey oo ha- noo yimaada oo baahidada naga wanaysaa waa u mahad celinaynaa waana kusoo dhoweynaynaa aad baana uga mahad celinaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga soomaaliya ee taliyaha qeybta saraakiisha kale dhammaan waxaan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaan ee saaka halkan waxaa nagu soo booqday oo ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee mudane farmaajo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga soomaaliya ee cabdinaasir oo runtii u kuurgalay xaaladda ee amniga iyo laamaha amniga isagoo si gaara u booqday saldhigyada degmada boosaaso taliska qeybta dekedda aylaboorka isagoo oo u kuurgelayay baahida ay qabaan oo hadday ahaan lahayd ee, mid darays iyo hadday ahaan lahayd maxay tahay baahiyaha kala duwan ee, taliyaha qeybtuna uu usoo gudbiyey aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa ee, wasiirka booqashadiisan uu ku booqday ee, lana wadaagay ee, ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka booliska aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waana wasiirkii ugu horreeyey oo federaali ah oo amniga ka socda wasaaradda amniga oo soo booqday ee, xog waraystay meel meel u tegey waa uga mahad celinayna waana bogaadinaynaa ee, runtii waa wasiir dhallinyaro ah ee, aad iyo aad oo, maxay tahay uga muuqato firfircooni waa uga mahad celinayna waxaan leenahay ilaahay ha kula garab galo shaqada aad hayso ee, waana kusoo dhoweynaynaa mudane wasiir waxaana kaa rajaynaynaa insha allahu ficil oo wanaagsan oo waxqabad leh haddii rabbi yidhaahdo waa mahadsan bismi illaahi raxmaan iraxiim ugu horeyn waxaan salaamayaa eh, guddoomiyaha degmada eh, duqa degmada boosaaso injineer yaasiin en, taliyaha qeybta en, cabdixakiin eh, taliyayaasha kale en, kasoo qeybgalayaasha eh, war-saxaafadeedkan dhammaantiin waxaan ugu salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu farxad weyn bay ii tahay inaan la kulmo eh, intaan hadda ku jira booqashooyinka iyo kormeeridda iyo kuurgelidda xaaladda amniga gobolka bari gaar ahaan eh, magaalada eh, boosaaso ama degmada boosaaso En, waxaan aada ugu ammaanayaa eh, taliyayaasha iyo guddoomiyaha gobolka bari iyo eh, guddoomiyaha degmada eh, boosaaso injineer yaasiin sida wanaagsanayeen ee ay nagu soo dhoweeyeen magaalada anagii wafdigii aan ku jiray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana aad eh, aan isleeyahay en, kaalin weyn bay guteen oo waxa weeye way ka muuqatay soo dhoweyntina loo sameeyey iyo sida eh, amniga u sugnaa intii aan joognay En, taasna waxa weye dadaalkii ay ku bixiyeen en, in ay eh, is- isku xilqaamaan in wafdigaasi ay si wanaagsan usoo dhoweeyaan taas waa mahadcelinta en, safarkan ku nimi halkan safarkii wixii ka dambeeyey madaxweynaha anigu aan ka haray waxaan u haray waxay ahayd inaan ogaado ama aan qabsado shaqadii la ii idmaday ee qaranka aan u hayay in hay-adaha amniga aan kormeero si aan baahiyahooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo xaaladda marka ay ku sugan yihiin aan u ogaado waxaan tagay eh, goobo kala duwan eh, hade- hay-adaha amniga taliska ka mid ah waxaan kaloo tegay een, een, eelaboorka oo taliska ciidanka booliska oo aan isaguna waraysi iyo xog waraysi intaba aan la yeelanay waxaan kaloo eh, ku tegay eh, dekedda taliska dekedda Si- sidoo kale iyagana waan ka dhageystay wixii warar ahaa waxaan soo booqday ciidamada eh, birmed ka oo iyagana sidoo kale aan ka dhageystay baahiyahooda iyo waxa marka xaalad ay ku sugan yihiin waxaasoo dhan waxay ahayd shaqo markaa muhim noo ah eh, maadaama aan deegaanadii soo gaarnay oo een, dowladda federaalka ama dowladda nabad iyo nolol Eh, waxaan annaga hadda as- astaan noo ah in aan shaqadii sii dhaadhicino oo hoos aan gaarsiino gobolladii ilaa degmooyinkii ilaa tuulooyinkii taasa ay tahay mas-uuliyadda naloo idmaday ama aan u dhaaranay Een, waxaana rabaa insha allahu tacaala baahiyaha la ii tilmaamay ama aan indhahayga ku arkay in eh, dowladda dhexe aan gaarsiiyo S- eh, waana rajaynayaa boqolkiiba boqol in laga soo jawaabi doono wax badanna laga qaban doono Eh, waxaana ka mid ah een, in ciidanku u baahan yahay drays labis oo si deg deg ah oo ugu baahan yahay Een, waxaa kaloo u baahan yahay ciidanku tababaro eh, inay helaan oo sida ay noo soo gudbiyeen waxaa kaloo u baahan yahay in xarumaha aan booqanay in dib u dhis lagu sameeyo maadaama ay qaybtood ay yihiin xarumo aad een, waxa weeye een, xilli hore la dhisay oo u baahan dayactir ama eh, dib u damin ama dib u dhisid in loo sameeyo taasna waxa weeye insha allah dadaalkeeda ayaan aan rabaa inaan idinku bishaareeyo inaan horseed ku noqonayo oo aan madaxda iga saraysay iyo cid walbana aan gaarsiin doono insha allahu tacaala ee dowladda iyo hay-adaha eh, quseeya arrimahan eh, taliska ciidanka booliska soomaaliyeed waxaan rabnaa insha allahu tacaala een- een, sida hadda aad ku ammaanan tihiin ee amniga ee, aad aada u sugaysaan inaad sii laba jibaartaan magaalada boosaaso anigu waa magaalada wax ku bartay injineer yaasiin waa israg baan isu rag baan nahay Een, cabdixakiin isaga qudhiisa waxaa weeye annagu iskuullada aadayo buu buu oday noo ahaa marka ee, shaqada uu qabtana wuu ku ammaanan yahay Een, inta uu hadda xilkan hayay wax badan buu ee, uu ka- amniga ee, gobolka ka bedelay Een, soomaalidan waxaa ka maqan waxay tahay in ee, la isku mahad celiyo oo qofkii wax qabtay la muujiyo loona abaal ee, gudo Een, inta halkan fadhida oo ka shaqaysay amniga gobolka bari inuu sidan ahaado waa ku mahadsantihiin waxaan rabnaa marka waxay tahay insha allahu tacaala xiriirka ee, dowladda federaalka iyo iyo dowladda puntland iyo marka hoos loo soo daadego wasaaradda amniga ee, puntland iyo wasaaradda ee, amniga ee, dowladda federaalka in ay aada iskaga warqabaan oo wixii aad mar walba u baahan tihiin aan ogaano annaga waxaa laga yaabaa in ee, shaqada naga badan aan soo gaari kari weyno mar walba ama ee, meelaha aad joogtaan laakiin waxaan u baahannahay inuu xiriirkeenu joogto noqdo si baahiyihiina aan mar walba aan aan biriyooti u siino ama ahmiyad gaara loo siiyo